أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة محمد بن سليمان المكي الشافعي رحمه الله تعالى baabkii hore aan u soo qaadanay baabu nawaaqid alwudu matniga wuxuu qorayay meeshaas oo sharxa aan noogu qorayn alأwalu khuruuju shayin min alqubuli aw اdubur wain kharaja qahran wa kaana طaahira meesha sharxa ma noo qoraynin laakiin waxaa laga helay matniga marka macnihiisu wuxuu noqon waxyaalaha weysaqaadka buriya waxaa ka mida khuruuju shay shay soo bixiddiisa min alqubuli meesha hore awiduburi ama dabada uu ka soo baxo wa in kharaja shaygaasi haba soo baxo qahran qasab qasabba ha u soo baxo oo waxa weeye yacni shaygan bixitaankiisii qofkii waa lagu qahray waa lagu khasbay weysadu waa burinaa mar walbaba ama ikhtiyaar ha noqdo ama qasab ha noqdo wa kaana طaahiran wa kaana haba ahaado daahiran shay daahira yuusanba saxaro noqon hadduu doono waxaad yacni gadaal ka yimid ama horay ka yimid kaadiba yuusan noqonin saxaraba yuusan noqonin wax daahir oo qofku intuu laqay horeba gadaal haddana uu ka sii daayaba haba noqdo hadduu doono mar walbaba weysadii way buri ayaa loola jeeda wayaxrumu bilxadai alasqaru ويحرم بالحدث الأصغر الصلاة والطواف ومس المصحف حتى كيسه وصندوقه ويحرم وحى حرام أه بالحدث بسبب الحدث حدث كالسبب تيسي وحى حرامك أه حدث كاسو الأصغر يرى الصلاة صلاة إن لا تكده ayaa xaaraan ah waxaanu soo qaadannay nawaaqid alwuduu waxyaalaha weysaqaadka buriya oo afarta ah ayaanu soo qaadanay halkan marka sheekhu wuxuu ka gudageli qofka haddii weysadii ay ka burto waxyaalo waxaa jira xaaraam ka noqonay oo sharciga islaamku uu ka xarimay ashyaadaa inuu sameeyo qofku hadduusan weyse qabin qof aan weyse qabin ashyaadan soo socota waa xaaraam inuu sameeyo marka xadadka wuxuu u qaybsamaa laba qaybood sida kutubtii hore baanu ku soo qaadan jirnay alxadathu alasqar waalxadathu alakbar xadadka asqarka waxaa la yidhaha maa awjaba alwuduu waa wixii weysaqaad waajib ka dhiga xadadka weyn oo akbarkana waxaa la yidhaha maa awjaba algusla waa wixii qubays waajib ka dhiga marka kan hadda laga hadlayo waa xadadkii yaraa xadadkii yaraa wayo oo weysaqaadka waajibka ka dhigay wayaxrumu waxaa xaaraama bilxadadi bisababi alxadadi alasqari xadadkii yaraa sababtiisa waxaa xaaraam ku ah alsalaatu salaadiiya xaaraam ku ah qofku hadduusan weyse qabin inuu salaad tukado waa xaaraan waana ku dembaabi waxaan farqi kale lahayn salaadaasi ha noqoto salaad waajiba ama ha noqoto salaad sunno ah waxaa kaloo la mida mulxaqaatu salaad waxyaalaha salaada la haleeshiyana waa la mid sida khudbatu ljumuca oo qofkii isagoon weyse qabin waa xaaraan inuu khudbada jumcada u istaago uu aqriyo waxaa kaloo la mida oo salaada mulxaqaadkeeda la mida sujuudu tilaawa iyo sujuudu shukri oo qofkii maalan aayad wuxuu aqriyey in lagu sujuudo ay sunno tahay isagoon weyse qabin ma bannaana inuu sujuudo isagoon weyse qabin ma bannaano inuu sujuudo waxaa la mid a qofkii haddii loo bishaareeyo wax khayr uu jecel yahay loogu bishaareeyo waxaa sunnaha haddii lagu bishaareeyo sujuudu shukri inaad u dhacdid ood sujuudid ayaa sunno ah sujuudu shukrigaa ma samayn kartid adigoon weyse qabin lianna sujuuda fii macna salaa sujuuddu wuxuu la mid yahay macnihii salaadoo kaleu qaba wadawaafu dawaafkii ayaa xaaraan ah waxaa kaloo xaaraamka ah qofka aan weysada qabin inuu kacbada ilaahay dawaafo xaaraan wey dawaafkaasi ha noqdo dawaafkii waajibka ahaa ama ha noqdo dawaafka la yidhaaho dawaafu rukni oo dawaafka la yidhaaho dawaafu lifaada ama ha noqdo dawaaf sunno ah dawaaf oo dhan laguma ogola kacbadii inaad dawaaftid haddaadan weyse qabin maxaa yeelay nebigeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi addawaafu bimansilati salaa ilaa ana allaha axalla fiihi alkalaam dawaafku waa salaaduu la mid yahay yuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam laakiin salaadda wuxuu uga duwan yahay waa lagu dhex hadli karaa dawaafka salaadiina laguma dhex hadli karo intaasuu uga duwan yahay yuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam wa masu lmusxafi kitaabka qur-aan taabashadiisii ayaa xaaraan ah qofaan weyse qabin waxaa xaaraama kitaabka qur'aanka ah inuu taabto xaaraan wey xataa kiisihi kiisi lmusxaf kiisihi siinka wuu hoos dhigan yahay xataa kiisihi kiisi lmusxaf leanna waxaa weeye kiisihii wuxuu ku cadfan yahay almusxafi oo mudaaf ilayhi hoos dhigan wa masu lmusxafi musxafka taabashadiisii waa xaaraan xataa kiisihi kiisi lmusxafi musxafka kiishkiisa taabashadiisii xataa waa xaaraan wa sunduuqihi sunduuqi lmusxafi musxafka sanduuqiisii sanduuqaas taabashadiisi waa xaaraan maa muddadii daama musxafku fiihimaa fi lkiisi wa sunduuq kiiska iyo sunduuqa intuu ku dhex jiro oo uu ku daa'im yahay dhexdooda xaaraan wey sanduuqa iyo kiishka in la taabto muxuu la jeedaa sheekhu ulajeeddadu ka leeyahay waxaa weeye kitaabka qur'aankaa in la taabto qof aan weyse qabin waa xaaraan leanna waa meel ka dhac ixtiraamkii iyo xushmadii qur-aanku uu lahaa ayuu qofku meel uga dhacay isagoon weyse qabin hadduu taabto kitaabkii qur-aanka ahaa kitaabka qur-aanku waa in qofku uu ku weyn yahay qalbigiisa waa inuu qalbigiisa uu ku yahay mansilo iyo makaano weyn iyo ixtiraam waa inuu u hayo qofka muslimka ah haddii marka la mid maaha kutubtan caadiga iyo warqadahan caadiga la mid maaha kitaabka qur-aanku warqadahan caadiga iyo kutubtan cilmiga adigoon weyse qabin oo iska taaban karta laakiin kitaabkii qur'aanka ixtiraamkiisa iyo xushmadiisa waxaa ka mid ah oo ilaahay uu xushmeeyey laa yamasuhu ila almudahharuuna yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabka qur-aanka ma taaban karaan dad dahaaro qaba mooye dahaaradaa culimmada jumhuurtu waxay ku fasireen addahaara alkaamila dahaaro dhammaystiran oo uu ku jiro weysaqaadkii idan marka ixtiraamka musxafka waxaa ka mid a qofku inuusan taaban hadduusanba weyse qabin waxaa la mid u ku yidhi sheekhu kiiska kiiska ulajeeddada laga leeyay maxay tahay waa musxafka yacni gashiisa waxa lagu xareeyo musxafka gasha la dhex gashanayo gashaas la dhex gashanayo musxafka oo lagu xaraynayo iyadana lama taaban karo goorma maadaama fiihima waa intuu kitaabku ku dhex jiro gasha kitaabku intuu ku dhex jiro laakiin haddii kitaabkii qur'aanka musxafka laga siibo gashi oo gashi meel gooniyana la dhigo kitaabkii qur'aankana meel gooniya la dhigo kashaa waa taaban kartaa yacni kiiskaas kiiskii uu ku dhex jiray oo uu kugu dhex jiray oo kitaabka aad ku xafidanaysay waa taaban kartaa marka leanna markaas waxaa weye qur-aankii kuma dhex jiro qur-aankii markaa kuma dhex jiro waxaa la mid uu ku yidhi sheekhu wa sunduuqihi maadaama fiihimaa sanduuq qur-aanku uu ku dhex jiro oo kitaabkii qur-aanka sanduuqa uu ku dhex jiro sanduuqa isagana in la taabto waa xaaraan goorma waa intuu ku dhex jiro qur-aanku intuu qur-aanku ku dhex jiro sanduuqii laakiin haddii kitaabkii qur-aanka laga dhex saaro sanduuqii oo sanduuqii isagoo gooniya uu meeshaa yaallo waa taaban kartaa sanduuq dhib ma lahan taas waxaa la diidayo isagoo kitaabkii qur-aanka sanduuqa ku dhex jira inaad sanduuqii aad taabatid xataa kiisihi kiisi lmusxafi wa sunduuqihi sanduuqi lmusxaf maa muddadii daama qur'aanku uu ku daa'im yahay fiihimaa fi lkiisi wasunduuq kiiskaas iyo sanduuqa dhexdooda intuu ku daa'im yahay qur-aanku ayagana waa xaaraan oo lama taaban karo xadiisna wuu soo arooray oo xaakim uu ku wariyey kitaabkiisa almustadraka cala asaxiixayn xadiiskaas nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi laa yamasuhu ilaa daahir kitaabka qur-aanka ma taaban karo ilaa qof daahira maahane xadiidkaa xaakim markuu ka hadlayo wuxuu yidhi isnaaduhu calaa shardi saxiix xadiidkaa isnaadkiisu wuxuu oofsaday shuruudii saxiixa ayuu oofsaday u yidhi marka laa yamasuhu ilaa daahiruu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam ma taaban karo bimacnaa laa yamasu alqur'aana ilaa daahir qur-aankii ma taaban karo ilaa qof daahira maane waa xadiis xaakim uu wariyey biisnaadin saxiix wayaxilu waxaa xalaal ah qalbu waraqi اlmusxafi musxafka warqadihiisii warqadaha yacni welajeedada laga leeyahay waa warqadihii qur-aanku uu ku qornaawo musxafka warqadihiisii waraqa waa jamcu waraqatin jamcan macnaynayna mufradkeedu muxuu ahaa waraqatin oo ta leh jamciina taadiyaa laga daayo waxaa la yidhi waraq waa ismuljinsi jamciya la yidhaha ismuljinsi jamci ah wuxuu la mid yahay shajaratun iyo shajar baqaratun iyo baqar kelimatun iyo kelim ayuu la mid yahay waa jamc marka jamcaad macnaynay wayaxilu waxaa xalaal ah qalbu waraqi اlmusxafi musxafka warqadihiisa warqadaha gedintoodu xalaal wey bicuudin laan lagu gediyo warqaddii in laan lagu gediyo waa xalaal ilaa in infasalat اlwaraqa warqadda oo musxafka inay gooni u soocantay ma ahane oo waxumilad warqaddii markaa la xambaaray ma ahane calayhi cala alcuud in laantii markaas lagu soo xambaarayo ma ahane masaladaasi waa xaaraan laba masalou sheekhu inoo sheegay masalo xalaala iyo masalo xaaraama oo labada masaloba ku saabsan kitaabka qur-aanka musxafka taabashadiisa masaladan hore xalaashahay waxa weeye sheekhu wuxuu ku yidhi kitaabka qur-aankaa musxafkaa warqadihiisii waa la gedgedin karaa qofku haddii uusan weyse qabin hadduusan weyse qabin warqadihiisa wuxuu ku gedgedin karaa qoray ama laan iyo wax la mida qorayuu ku gedgedin karaa laakiin qoraygaas gedinta lagu sheegayo waa haddii ay tahay alwaraqatu qaa'ima warqaddiga maalan musxafka qur-aanka warqaddiisii saanay u taagantay iyadoo saan u taagan oo kale adigoon weyse qabin intaad soo qaadatid qoray iyo wixii la mida saan waad igu rogi kartaa saan waad igu gedin kartaa iyadoo taagan laakiin iyadoo warqaddii jiifta kuma soo kicin kartid warqaddii musxafka maalan waa jiiftaa saanaad ugu soo kicisay saanaad ku rogatay saasaad u akhrisanay marka taa loolama jeedo masalada taas xaaraan wey leanno markii warqaddii ay jiifto oo sidan aad ku akhrisatid musxafkii marba saan aad laan ku gedgedisanaysid kaas qalbi lama yidhaha waxaa la yidhaha xamli iyo qalbi wada jira wey waa xambaarid aad soo xambaartay warqaddii iyo rogid labadii waad isku dartay taasi xaaraan wey marka mas'alada uu sheekhu ka hadlayo oo uu leeyahay wayaxilu qalbu waraqi اlmusxaf waa in kaanad qaa'ima ula jeedaa sheekhu warqaddii hadday saan u taagan tahay wey iyadoo sidaa warqaddii musxafka u taagan adiguna aadan weyse qabin waad ku rogi kartaa yacni laan iyo qor iyo wixii la mida saad aad ugu rogi kartaa laakiin maxaan bannaanayn inaad masaladan u fahamtid oo tidhaaho musxafkiiba maadaama aanan weyse qabin qoragaasaanba ku akhrisana asaga dhanba maantan iska rorogato warqaddan jiiftaba rog tan jiiftaba rog tan jiifta rog taasi xaaraan wey liannahu warqaddan jiifta markaad sidan aad leedahay waxaad isku dartay laba mas'alo xamli iyo qalbi soo xambaaridoo warqaddii aad soo xambaarayso iyo rogid waxaa xalaasha adiga ku ah keliya maxay tahay warqaddiioo taagan qalbi rogid bis intaa bisaa lagu banneeyay wayaxilu waxaa xalaala qalbu waraqi lmusxafi warqadaha musxafka gedintooda waa xalaal bicuudin laan laan lagu gediyo xalaal wey ilaa in infasalat alwaraqa alwaraqatu somaratid iyadoo ta'le waa mufrad markaas haddii ta' leedahay waa mufrad ilaa in infasalat alwaraqatu warqaddu inay gooni u soocantay maahan oo warqad musxafka ka go'day oo keligeed gooni u taagan inay tahay maahan oo waxumilad warqaddii lagu soo xambaarayo calayhi cala alcuud oo laantii markaas lagu soo xambaarayo maahan taasi fa yaxrumu itifaaqan taasi xaaraan wey warqad gooniyahoo musxafka gooni uga go'san oo meeshan iska taalla inaad tidhaaho warqaddan meesha taalle musxafka ka go'day waxaan ku soo xambaari laan laanan sidaa ugu soo xambaari inaad tidhaahid oo meel aan ku keeni taasi xaaraan weeye itifaaq wax khilaafiina kuma jiro leanno maxaad samaysay xamli xambaaridaad samaysay taasi marka xaaraan wey liannahu xamlun kaasi xamli weeye waa xambaarid wayaxilu waxaa xalaal ah xamluhu xamlu lmusxafi kitaabka qur'aanka ah xambaaridiisii xalaal wey fii mataacin alaab dhexdooda in lagu xambaaro xalaal wey ilaa in qasada almusxafa shaksigu inuu xambaaridda musxafka ula jeedo ma ahane waxdahu munfaridan keligiis xaal uu yahay musxafka bilxamli xambaaridda inuu ula qasdo musxafka ma ahane oo taasi haddee xaaraamay noqon hadduu musxafka ula qasdo xambaaridda masaladan wuxuu ula jeedaa sheekhu raximah اllahu tacaala maalan qofkii waa musaafir shandadu wataa iyo boorso iyo alaab badan wataa waa musaafir oo kitaabkii qur-aankana wuxuu rabaa inuu maaragtaahay markii safarka dhexdiisa uu kusii akhristo ayuu rabaa kitaabkan qur-aanka ah boorsadiisuu isaga ritay kitaabkii qur-aanka ahaa boorsadaa marka alaabtii iyo musxafkii kulli waa iskula jiraan boorsadaa alaabtii iyo musxafkii ay kugu jiraan waad isku qaadi kartaa boorsadii boorsadii maxaa ku jira musxaf iyo alaab kale waad isku qaadan kartaa waa xalaaltaas leanna waxa weye waxa aad xambaarsan tahay ma aha kitaabkii musxafka oo keligiisa ma aha laakiin waxaad la xambaarsan tahay alaab kale alaab kale ayaad la sidaa ilaa laakiin waxaa xaaraam ah ilaa in qasada almusxafa waxda hadduu musxafka keligii ula qasdo bilxamli xambaaridda markaad shandada ama boorsada aad qaadanaysay haddii xambaaridda aad u niyeysato musxaf bis inaad xambaarayso de markaa waa xaaraan markaa xaaraan wey wayaxilu waxaa xalaal ah xamlu tafsiiri tafsiirkii xambaariddiisii waa xalaal in kaana tafsiirku hadduu yahay akhara mid badan min alqur'aani qur'aankii mid ka badan hadduu yahay yaqiinan min yaqiinin xagga yaqiinta hadduu qur'aankii uu tafsiirku ka badan yahay halkan wuxuu rabaa sheekhu inuu ka galo kutubta tafaasiirta kutubta tafaasiirta waxaa la arkay qur-aankiina wuu ka buuxaa ilaa waxa la fasirayaba waa qur-aankii kariimka ahaa qur-aankiina wuu ku wada qoran yahay waxaa kaloo tafsiirkii ku qoran erayo carabi ah oo lagu qeexayo oo lagu caddaynayo macaanidii qur'aanka axaadiis qisas icraab luqo waxyaalo badanaa lagu sharxay oo qur-aankii ka buuxa marka sheekhu wuxuu ku leeyahay kutubtaa tafsiirka in la xambaaro oo la taabto waa u xalaal qofkii aan weyse qabin laakiin hal shardi waxaa shardi ah in kaana tafsiirku hadduu yahay akhara min alqur'aan waa haddii erayada meesha ku qoran oo qur-aanka lagu fasirayo erayadaasi hadday ka fara badan yihiin erayada qur-aanka erayada tafsiirku haddii ay ka fara badan yihiin erayadii qur'aanka tafsiirkaa waa xalaal waa la xambaari karaa liannahu alxukmu lilghaalib xukunka yaa iskale midka haalibka ahee badan haddana yaa badan erayadii tafsiirkaa badan oo qur-aanka lagu qeexayey macaanidiisii marka haddii yacni tafsiirka erayadiisu ay badan yihiin way bannaan taha markaa tafsiirkii in la qaado waana sida tafaasiirtu inta badanba saasay u badan yihiin sida tafsiirkan qurdubi uu iska leeyahay iyo tafsiirkan zamakshari uu iska leeyahay iyo tafsiirkan la yidhaaho tafsiiru nasafi tafaasiirta inta badan boqolkiiba sagaashan waxa badan tafaasiirtaa badan oo qur'aankii erayadiisii waxaa ka badan erayada lagu fasiray oo lagu qeexay wayaxilu waxaa xalaala xamlu tafsiiri tafsiirka xambaaridiisii in kaana tafsiirku akhara hadduu yahay mid ka badan min alqur'aan qur'aankii hadduu ka badan yahay yaqiinan min yaqiin xagga yaqiinta hadduu ka badan yahay maxaa baxay haddii qur'aankii badan yahay qur'aankii hadduu badan yahay ayaa meesha ku baxay masaladaas waa xaaraan marka maalan waxaad arki masaaxifta masaaxifta qur-aanka dabcooyinka qaybo ka mid a oo waxaad arki bacdulkelimaat kor ka saaray erayo yaryar kor ka saaray aad arki kutubta qur-aanka qaarkood oo meelo ghariiba ku fasirayo afar shan eray kor ka saaray kaasoo kale waa xaaraan qof aan weyse qabin ma qaadi karo leanna waxaa weye kaasoo kale tafsiirkiisu waaba naadiroo qur-aankii yaa fara badanba qur-aankii ayaa badan oo kaasoo kale in la xambaaro xaaraan wey waxaa la mid a hadday isku xuruuf noqdaan tafsiirkii xuruuftiisii iyo xuruuftii qur-aanku haddii ay isla eg yihiinna xaaraan wey waxaa kaloo xaaraam noqonaya haddii aad shakiso shaki hadduu yimaado oo tidhaaho ma xuruufta qur-aankaa badan mise tafsiirkaa badan ayaduna waa xaaraan marka saddex masalo xaaraamah nooga soo baxday haddii qur-aanku uu fara badan yahay waa xaaraan hadday isla sinnaadaan isla ekaadaanna waa xaaraan haddii shaki uu yimaadana waa xaaraan saddexdaa masalaa nooga soo baxday walaa yumnacu sabiyu sakiirka looma diido sakiirkaasoo almumayizu ee wax kala soocayo oo caqliga lahaa mumayis waxaa loola jeedaa bimacna alcaaqil sakiirkii wax kala sooci karay oo caqliga lahaa looma diido min masi lmusxafi musxafka qur-aanka taabashadiisa looma diiday wa xamlihi xamli lmusxaf musxafka xambaaridiisana cunuga sakiirkaas caaqilka ah ma loo diiday lixaajati tacliimi liajli xaajati tacliim waxbaridda baahideeda darteed ayaan lagu diiday waxaa baahi loo qabaa carruurta in wax la baro carruurtiina ma xafidi karaan weysadii marka ma loo diidayo carruurtii sheekhu wuxuu ka hadlay masalaha carruurta maadaama iyagii ay ku mashquulsan yihiin qur-aankii kariimka barashadiisii iyo xifdintiisii iyagii ma loo ogol yahay carruurta iyagoon weyse qabin kitaabkii musxafkaa inay xambaaraan inay aqriyaan inay taabtaan ma loo ogolyahy sheekhu wuxuu yidhi carruurta waa loo ogol yahay oo xalaal wey carruurta ma loo diidayo xalaal weeye leannu carruurtii ma xafidi karaan weysadii haddii lagu shardiyo weysadii ma ilaalin karaan afar iyo labaatanka saacna waxay u baahan yihiin kitaabka inay xambaaraan oy wax ka bartaan oy xifdiyaan oy aqriyaan sidaa awgeed iyaga waa u xalaal carruurta inay qaadaan waxaa kaloo masaladan carruurta la mid ah haddii qur'aankii maalan warqad lagu qoro oo qofkii isagoo loola jeedo xirsi oo kale loogu qoro suuratu alfaatixa oo kale ayaa qofkii maalan xirsi loogu qoray oo dhuunta loogu xiray ama gacanta loogu xiray liajli dawaa daawo awgeed iyadoo loola jeedo qofka isaga masalada xirsiguna maxay noqon ilaa qofka isagoon weyse qabin ayaa laga yaabaa inuu maaragta iska wado oo xirsigii gacanta ugu xiran yahay faatixa ugu xiran suuratu اlikhlaas ama waxaa ugu xiran suuratu birabnasa ugu xiran suuratu alfalaqa ugu xiran see la yeeli kaasi culimmada fuqahada waxay leeyihiin maa kutiba ligayri diraasa fa huwa jaa'is wixii loo qoray daawo qur-aanka haddii daawo ahaan loo qoray oo liajli diraasa liajli diraasa haddaan loo qorin oo daawo ahaanba loo qoray markaa qofku wuu xambaari karaa daruuro awgeed maadaama uu xanuunsan yahay afar iyo labaatanka saacna yacni qofkii weyse uusan xafidi karin faslun haadaa kani faasilun mid wax kala saara wey يجب الاستنجاء من كل خارج من القبل أو الدبر إن كان نجسا فصل في صفة الاستنجاء فصل كان حكاها لي هبك لو استنجوده qofku mar walbaba haddii labada jid ay wax ka yimaadaan ama mid ka mida labada jid ay wax ka yimaadaan waa meesha hore laga kaadiyo iyo meesha dambe laga saxaroodo labadaa mid ka mida hadday wax ka yimaadaan waxaa waajib ku ah inuu istinjoodo maxaa yeelay nebigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu yidhi xadiiskii daara qudni uu warinayay tanazahuu min albowli fa ina caamata cadaabi alqabri min albowl tanazahuu min albowl iska ilaaliya nijaasaadka nijaasaadka kaadida iska ilaaliya oo iska maydha fa ina caamata cadaabi alqabri cadaabulqabriga qaybo badan oo ka mida min albowl waxay ka timaadaa nijaasaadka kaadidii oo si wanaagsan qofku uusan uga istinjoon oo si wanaagsan qofku uusan isaga daahirin ayaa cadaabulqabrigu ka yimaadaa huri nebigu sala allahu calayh wasalam waatii xadiiskii bukhaari iyo muslim ay warinayeen laba qabri waatuu soo maray nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi innahumaa yucadabaani wamaa yucadabaani fii kabiir labadan qabri waa la cadaabiyo cadaabaa ku socda wax weynna laguma cadaabayee waxay iska fududaysan jireen ayaa lagu cadaabi ama axaduhumaa fa kaana laa yastansih min albowl labadan qabri midkood kaadida iskama hubsan jirin uu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam oo si wanaagsan isagama mayri jirin si wanaagsan uma istanjoon jirin iskama daahirin jirin kaadida taasa waxay ku kaliftay cadaabulqabri uu yidhi nebigu sala allahu wasalama wabaaraka calayh idan marka waa lagamaarmaan mar walbaba qofku inuu iska ilaaliyo nijaasaadkaas uu ka istanjoodo mar walbaba yajibu waxaa waajibay alistinjaau istinjuhu waa waajib min kulli khaarijin shay kasta oo ka soo baxa laga istinjoodo min alqubuli meesha hore ka soo baxa awi duburi ama dabada ka soo baxa meesha hore oo laga kaadinayo wixii ka soo baxa ama dabada wixii ka soo baxa in laga istinjoodo waa waajib in kaana hadduu yahay shayga khaarijka ahee soo baxay najisan hadduu wax nijaasa yahay nijaas hadduu yahay in laga istinjoodo waa waajib mar walbaba walow hababa noqdo wax naadir ah oo mararka qaar si naadira u soo baxa walow naadiran ka madyin wa wedyin madida oo kale biyaha wedyiga la yidhaah oo kale oo ka soo baxa meesha laga kaadiyo kuwaas ba allah ka dhigo waa waajib in laga istinjoodo mar walbaba marka in kaana najisan la yidhi maxaa baxay in kaana najisan la yidhi waxaa baxay haddii meesha hore uu ka soo baxo wax daahir ah oo waxa daahirka ah oo meesha hore ka soo baxay oo laga kaadiyay maxay yihiin waa manida manida waa daahir manidaas oo kale waa sunno in laga istinjoodo laakiin waajib ma aha waajib ma aha maadaama iyadu ay daahir tahay fakharaja bihi daahir waxaa ku baxay wixii daahirka ahaa kalmaniy fayundabu waxaa la sunneeyaa alistinjaa minhu khuruujan min khilaafi man awjaba iyadoo laga baxayo culimmada qaar oo dhahaya waa waajib in laga istinjoodo shayga daahirka ah in kaana najisan hadduu yahay shay nijaas ah walawwatha haddana uu qooyo maxalla khuruujihi soo bixitaankiisa booskiisana uu qooyo wuxuu wax qoyanoo meesha ay ka soo baxayaan qoynaya hadday yihiin oo haddii meesha wax qoyan oo maxalka qoynaya hadday yihiin maxaa baxay haddii ay wax qallalan ay yihiin wax qallalan haddii ay yihiin falaa yajibu min jaafin waajib ma aha wax qallalan in laga istinjoodo bal yukrahu min arriix oo dabaysha oo kale oo meesha laga saxaroodo ka imanaysa taas waa karaahiyaba in laga istinjoodo nacam yusanu minhu waa la sunneeyaa in kaana almaxallu radban hadduu maxalku qoyan yahay wa min naxwi bacratin digo oo kale digo qallalanuu qofkii dhigay oo wax qoyaan aan lahayn dee markaa waajib maaha in laga istinjoodo ow duudatin jaafatin ama wuxuu dhigay tixiri oo qallalan ayuu dhigay wax qoyanba wixii ma aha markaas waajib ma aha in laga istinjoodo laakiin waa sunno in laga istinjoodo wayajuusu waxaa bannaan an yastanjiya shaksu shaksigu inuu ku istinjoodo bilaxjaari dhagax faqad oo kale ah walow bilaa cudrin cudurdaar la'aanba ha ahaado sheekhu wuxuu rabaa halkan inuu uga hadlo waxyaalaha aaladda lagu istinjoodo maxay tahy maxaa lagu istinjoon karaa wuxuu sheekhu yidhi waxaa bannaan shaksigu inuu ku istinjoodo bilaxjaari dhagaxda faqad oo kale ah dhagaxda waa lagu istinjoon karaa walow bilaa cudrin cudurdaar la'aanba shaksigu haba ahaadee dhagax wuu ku istinjoon karaa wa in kaana shaksigu haba ahaado calaa darafi albaxri badda geeskeedaba ha ahaado baddii geeskeediiuba taagan yahay oo biyihiiyaaba agtiisa yaallaba iyadoo biyihii agtiisa yaallaanoo baddiiba agteeda uu joogo sharcigu wuxuu u ogol yahay inuu dhagax ku isinjoodo iyo wixii la mida dhagax maxaa la mida qoray alwaaxii warqad qofku uu soo qaado baakad uu isaga tiro waxyaalahaas oo dhan dhagaxii ayay la mid yihiin yacni cudurdaarna shardi ma ahanoo isagoo baddii agteeda jooga qofku dhagaxdaas uu ku isinjoon karaa laakiin sida fiican ayuu sheekhu kuu sheegi raximahu allahu tacaala wuxuu ku yidhi sheekhu walikhtisaaru gaabsasho calalmaa'i biyo lagu gaabsado ayaa afdalu ka fadli badan min alikhtisaari ku gaabsiga ka fadli badan oo cala alxajari dhagax in lagu gaabsado waxaa ka fadli badan biyo in lagu gaabsado haddii laba mas'alo yacni la tartansiiyo ma biyaha wanaagsan in lagu gaabsado mise waxaa wanaagsan dhagaxda in lagu gaabsado xagga istinjaha waxaa wanaagsan biyaha mana isku dhowo biyaha wanaagsan labadooda haddii mid lagu gaabsanayo biyaha wanaagsan leanna waxaa weeye biyuhu shayga cayntiisa iyo daatadiisiina way zuulinayaan wixii astaan iyo raadna xataa way baabi'inayaan oo way zuulinayaan raadkii xataa laakiin dhagaxu waxaa weeye wixii jirmigii weynaayoo meesha ka muuqday unbuu dhagaxu uu baabi'in karaa huu zuulin karaa laakiin astaantii waxbaa ku baaqi noqonaysa raadkii astaantii waxbuu meesha ku reebiyo astaantii waxbaa baaqi noqonaya dhagaxa marka biyaha fiican haddii mid lagu gaabsanayo haddii labadooda laysku darana oo qofkii dhagaxii iyo biyihii isku daranaya waaljamcu kulminta baynahumaa bayna almaa'i waalxajar biyaha iyo dhagaxa in la kulmiyo afdalu kaasaa fadli badan sida ugu fiican xagga dahaarada dahaarada waxaa ugu fiican qofku haddiiba masuul uu gelayo uu doonayo inuu astanjoodo inuu biyana qaato warqad ama dhagax ama tiish iyo wax la mida inuu sii qaato ayaa wanaagsan oo shaygaas markaa intuu cayntiisa isaga zuuliyo dhagaxa iyo warqadda iyo wixii la mida intuu isaga zuuliyo kabacdina biyihii uu sii raacsiiyo sida afdalka ah oo dahaarada ugu fiican sidaas wy ina allaha yuxibu tawaabiin wa yuxibu almutadahiriin ilaahay waa jecel yahay kuwa isdahira kuwa isdahira oo najaasaadka iska dahira ilaahay uu jecel yahay subxaanahu wa tacaala wayajibu waxaa waajib uu yidhi sheekhu raximah اllahu tacaala tandiifu اlmaxali maxalka nadiifintiisii ayaa waajib ah min cayni najaasati najaasada caynteedii aragtideedii laga nadiifiyo wa aharihaa najaasada raadkeediina laga nadiifiyo in istanjaa qofku hadduu ku istanjoonayo bilmaa biyo hadduuba ku istanjoonayo najaasada aragtideedii iyo raadkeedii waa inaan meesha lagu arkin labadaba najaasada aragtideedii iyo raadkeedii labadaba waa inaan lagu arkin qofku hadduu biyo isticmaalayo fa in istanjaa qofku hadduu ku isanjoonayo bilxajari dhagax hadduu ku isanjoonayo cufiya waxaa la yska cafiyaa cani ilahari raadka raadkaasoo alqaliili ee yar wax yar oo meesha ku haray waa la yska cafin qofku hadduu dhagax isticmaalo alladii raadkaasoo laa yusiiluhu raadkaa uusan zuulinaynin ila almaau biyo maahane wax kale aysan zuulin karin awil khasafu ama jilaygii maahane jilaygii maahane wax kale aysan zuulin karin jilaygaasoo asigaaru ee yaryaraay dhagxaan yar yarahoo burbura iyo biyo maahane wax kale ma zuulin karaan waxaas hadduu dhagaxii weynaa meesha uga tegey waa cafis waxaa yarkaahoo biyo maahane wax kale aysan zuulin karin biyo maahane wax kale ma zuulin karaan ama jilay yar yar ah in loo isticmaalo maahane wax kale oo zuulin kara ma jiraan wax aad u yarwo kuwaas waa cafis hadduu qofku uu dhagax uu ku estanjoonayo wa in ikhtasara shaksigu hadduu ku gaabsado cala alxajari dhagax hadduu ku gaabsanayo wajaba waxaa waajibaya halaaثu masaxaatin saddex masax ayaa waajibay oo qofku wuxuu rabaa maalan dhagax inuu ku isanjoodo haddii dhagaxaad ku isanjoonaysid saddex goor inaad dhagaxii ku masaxdid waajibu oo laba arrimoodba waad samayn mid ka mid a tii kuu fudud haddaad doonto saddex dhagax waad soo qaadan kartaa saddex dhagax midkanaad marinee meeshii waa tuuri midka labaad mari tuur midka saddexaad mari tuur waa saddex masax marka saddex masaxow haddii kale waxaad samayn kartaa dhagax waxaad soo qaadan afar gees leh hal gees adaa qabsanay hal gees adaa qabsanayo maxaa kuu soo haray saddex gees saddexdaa gees geesba maraad ku masixi marka intaasba saddexda way kugu xasili karaan saddexdu saddexda masax intaasba way kugu xasili karaan wain nadafa wain nadafa hadduu nadiifiyo almaxalla maxalka nijaasada aqalu wax ka yar wain nadafa haba nadiifiyow wain nadafa haba nadiifiyo hadduu doono saddexdu waa waajib saddex masax waa waajib wain nadafa haba nadiifiyo hadday doonto almaxalla maxalka aqalu wax ka yar minhaa min athalaat xataa saddexdii wax ka yar haddii maxalka lagu nadiifin karo saddexdiiyaa lagaa rabaa mar walbaba ee ma dhehaysid hal maraanba waxa dhan ku nadiifin karaahe maxaa saddexdu sharcigu waajib iga dhigay ma lagaa yeelay mar walbaba saddexdii waajib weeye in la isticmaalo maxaa yeeley xadiiskii saxiixu muslim uu warinayo wuxuu ahaa waa limaa rawaa muslim can salmaan qaala wuxuu yidhi salmaan alfarisi nahaanaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu naga reebay an nastanjiya inaan ku istanjoonno an wey meesha hamsadu way kor dhigantay in uu leeyahay sharax an nastanjiya inaan ku istanjoonno biaqala min halaaثati axjaar saddex dhagax wax ka yar waa diiday nebigu sala allahu alayh wasalam in lagu istanjoodo xadiiskaas marka saxiix muslim uu ku sugan ayaa waxaa laga qaatay saddex masax inay waajib yihiin saddex masax inay waajib yihiin fain lam tunadifhu maxalkii athalaathu saddexdu haddaysan nadiifin karin maxalkii saddex goor markaad marisay maxalkii nijaastu ka timid saddex goor markaad dhagaxii aada masaxdo ama saddex dhagaxaad ku masaxday weli waxbaa baaqiya nijaase aada arki karto ayaa meeshii uga jeedaa wajaba waxaa waajibaya marka an yasiida calayha calaa halaaث saddexda inuu wax ku siyaadiyo haddiiba najaasadii meesha iska taallo weli ma dhehaysid saddexaa sharcigu igu waajib yeelay bis way najaasadan meesha haba ku taalla hadday doonto ma dhehaysid meeshii maxaa laga rabay dahaara dahaaraa laga rabay dahaaradiina ma xasilin oo gacan kuma haysid fain lam tunadifu maxalkii ahalaaثu saddexdu haddaysan nadiifin karin wajaba waxaa waajibaya an yasiida calayha calى halaaث saddexda inuu wax ku siyaadiyo xataa yunadifa ilaa dhagax uu ka nadiifiyo hu maxalka ilaa maxalka dhagaxu ka nadiifinayo mid afaraad ku dar kii afaraad weli haddii najaasadii baaqi tahay mid shanaad ku dar saasaad ku wadi saasaad ku wadi fain nadafahu fain nadafa hadduu nadiifiyo xajarkii dhagaxii hu maxalkii biwitrin tiro isdheer tiro isdheer hadduu ku nadiifiyo oo maalan shan gooruu ku nadiifiyey shan goor ayaa nadaafaddii ku xasishay oo dahaaradii ay ku xasishay lam yazid kama siyaadinayo calayhi cala alwitri watarkaas shay-an wax kale kuma derayo leannu sunnadu maxay tahay watar tirada isdheer tiradaa isdheer ayuu sunneeyey nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiiskii nebiga sala allahu calayhi wasalam saxiixa wuxuu ku yidhi man istajmara falyuutir qofkii dhagax ku isinjoonaya tiro isdheer ha ku isinjooduu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam saddex ama shan ama toddobo ayaa la rabaa tiradaa isdheer tiradaa isdheer sunnawu fa in nadafahu hadduu ku nadiifiyo xajarku maxalkii biwitrin tiro isdheer lam yazid calayhi cala alwitri watarkaa shay-an waxba kuma siyaadinayo wain nadafahu wain nadafa xajarkii dhagaxii hu maxalka hadduu nadiifiyo bishafcin tiro isla eg ayaa dahaaradii ku xasishay afaroo kale afar goor markaad meeshii ku masaxday hadday marka dahaaradii ay xasishay nadiif noqotay haddii tiradii isdheeraa kuu dhiman soo ma aha fa sunnatu sunnada sunnadaasoo lahu shaksiga u sugnaatay an yasiida waaxidatan waa mid inuu ku daro haddii dahaaradii ay ku xasishay tiro isla eg maalan afar goor markaad ku masaxday ayaa maxalkii daahir noqday mar kale watarkiiyaa kuu dhimanay mar kale u celi shan gaarsii wayaquumu waxaa istaagi kara maqaama alxajari dhagaxa maqaamkiisii waxaa istaagi kara fi listinjaa istinjaha waxaa u istaagi kara booskii dhagaxa kullu jaamidin shay kasta oo qallalan shay kasta oo qallalan jaamidkaasoo daahirin haddana daahir ah kullu jaamid la yidhi maxaa baxay yacni sheekhu wuxuu rabaa inuu kuu sheego dhagax kaliya loolama jeedee wixii dhagax ku la midana waa oo dahaaradu ku xasili karto iyaduna way bannaan tahay in lagu isinjoodo warqadiyaa la mida alwaaxiyaa la mida yacnii wax walba oo dhagaxii maqaamkiisa istaagi kara waa lagu isinjoon karaa laakiin kaasi shuruuduu leeyahayo waxaa shardiya inuu jaamid yahay jaamid la yidhi maxaa baxay khalkii oo kala baxay alkhal huwa almaayic waa dareeraay waay asagu khalku biyo dhanaan weeye dareeraay ah kaasoo kale laguma istinjoon karo leannu shaygu inuu jaamid yahay oo yacni qallalan yahay horta waa shardi wax adag oo qallalan wuxu waa inay yihiin jaamidkaasoo haddana daahirin inuu daahir yahana waa shardi daahir la yidhi maxaa baxay digo oo kale markaad meeshii ku saxarootay digaad aragtay agtaad digaad iska soo qabsatay digadana waxaad tidhi aan isku daahirina waa digadii maaragtaay xoolaha ma ansaxayso leanno iyadii yaaba nijaasa iyadii ayaaba nijaasa waxaa kaloo shardi ah kaasoo khashinin ee adagna waa shardi shaygu shay adag oo mutanaafira oon kala daadanayn oon kala yaacayn waa inuu yahay wax ishaysta wuxu waa inay yihiin wax ishaysto adag maxaa baxay aturaabaa baxay turaab carradii carradii meesha haddaad saarto waa wax kala daadanayaba carra haddaad tidhaha waa ku isinjooni wax ishaysto adag ma aha waa wax kala daadaadanay kala firdhoonayo kaasoo kale laguma isinjoon karo waxaa kaloo shardi ah kaasoo yaqlacu fujin kara cayna najaasa najaasta aragtideedii waa inuu meesha ka fujin karo yaqlac cayna najaasa la yidhi maxaa baxay wixiiba nijaasta kugu sii hadlaynayo nijaastii aan fujin karin ayaa meesha ku baxay oo maxaa ka mid ah ka zujaaj dhaladiioo kale dhalo maaragtaa sidaa isugu amburan oo haddaad tiraa dhaladii aan saxaro isaga tiri adigaaba isku sii halleeyey w adigii ayaaba isku sii halleeyey wuxuu inay nijaasta fujin karaana la rabaa nijaasta waa inay fujin karaan tusaaluu sheekhu soo qaato wuxuu yidhi wadaalika ka khirqatin maradii oo kale maro calal ah calal oo kale aad soo qaadatay maro calala maradaas calasha ah waa lagu daahirin karaa waa la isku daahirin karaa liannahu macna alxajar wey dhagaxii oo kale ayay la mid tahay laakiin waxaa kaloo shardi ah hayri muxtaramna waa shardi hayra muxtaram waa inuusan shaygu lahayn shay sharcigu ixtiraam u yeelay ama xushmeeyey ama sharcigu qadariyey waa inuusan shaygu ahayn lagu istanjoonayo amaa hadduu shayga sharciga dhexdiisa xushmo ku leeyahay oo maalan kutubtii cilmiga oo kale kutubtii cilmiga oo kale waxaad tidhi waa ku istanjoon waa xaaraamtaas ma bannaana leannu shay xusmo le see ugu istinjoonayn shay sharcigu ixtiraamay oo sharcigu xushmeeyey laguma istinjoon karo marka inuusan yacni ahayn muxtaram inuusan ahaynna waa shardi wa shuruudu اlistinjaa istinjaaha shuruuddiisii bilxajari dhagaxa lagu istinjoonayo halkan wuxuu rabaa sheekh inuu ka guda galo shuruudda dhagaxa dhagaxa marka lagu kaaftoomayo iyo wixii la mid a waxaa shardiga an laa yanshafa alkhaariju nijaastii meesha ka soo baxday waa inaysan qalalin khaarijkaasoo an najisu nijaasta ahay nijaasta inaysan qalalin waa shardi hadduu qalalo dhagax waxba kama tari karo waa in biyo markaa la isticmaalo waa shardi mar hadday nijaastii qalasho bis weyo dhagax iyo wixii la mid a meesha markaas ma iman karaan wa an laa yantaqila alkhaarij kii meesha soo baxayey waa inuusan ka guurin can ilmaxalli maxalka alladii maxalkaasoo istaqara khaarijku fiihi fi lmaxalli maxalkii uu ku sugnaaday waa inuusan mar labaad ka guurin haddii saxaradii meeshii ay ku sugnaatay haddana mar labaad ka sii durugto ay ka sii dhaqaaqdo markaa biyo in la isticmaalaa waajib noqonaya oo shaygaa guurguuray ma kaafinaayo dhagax iyo wixii la mida can ilmaxalli waa inuusan ka guurin alladii maxalkaasoo istaqara fiihi maxalkaa dhexdiisa uu ku sugnaaday cinda khuruujihi markuu soo baxayey meeshuu ku sugnaaday waa inuusan ka guurin wey fain intaqala hadduu guuro tacayana almaa biyaa waajib noqonaya marka wain lam yujaawiz yuusanba ka gudbin hadduu doono asafxata waalxashafa safxadii iyo xashafadii maxalka gudniinka yuusanba ka gudbin hadduu rabo oo safxadii dhexdeedaba ha ku jiree hadduu markii meeshii hore uu ku dhacay mar labaad uu ka guuray biyaa waajib noqonaya marka biyo ayaa waajib noqonaya liannahu shaygaas guurguuray ka najaasatin dara'at cala almaxalli min khaarij wuxuu la mid yahay nijaaso maxalka uga timid meel bannaankaa uga timid uu la mid yahay falow qaama qofku markuu saxarooday hadduu istaago waindamat alyataahu labadiisii bari ay markaa isku dunmeen oo isku dhegeen qofku markuu istaago meeshu waata sidaa isugu dunmaysa oo isku dhegaysa labadii bari sida ay isugu dhegeen wantaqalat nijaasa nijaastiina sida ay u guurguurto baridaa isku dhegtaa nijaastii guurguurto tacayana almaa biyaa waajib noqonaya markaas nijaasadiiaa guurguur samaysay oo maxalkeedii ka durugtay markaa waxaa waajib noqonaya biyo wa an laa yujaawis albawlu kaadidu waa inaysan ka gudbin xashafata dakari dakarka waa cawrada ragga cawrada ragga maxal gudniinkeeda xashafadu waa maxalulkhitaan dakarka cawrada ragga xashafadiisa xashafadaas waa inaysan ka gudbin kaadidu xashafada waxaa weeye maxalulkhitaan wey oo meesha ragga laga gudo oo ugu horraysa meeshaas ugu horraysa oo calaamaysan waa inaysan kaadidu halkaas ka gudbin meeshaa calaamaysan oo maxalulkhitaanka ah oo ragga laga gudayo halkaa haddii kaadidu ka durugto bisow biyaa waajib noqonaya marka biyo ayaa waajib noqonaya walalghaa'idu ghaa'idkuna waa inuusan ka gudbin waa saxaradii saxaraduna waa inaysan ka gudbin safxata alalyatayni labada bari dhexdooda meesha dhexe safxada waxaa la yidhaha waa meesha qofku markuu fadhiisto saxaro uu fadhiistana yacni bannaanka imanaysa oo labada bari dhexdooda jeexaas wey jeexa labada bari u dhexeeya jeexaasa waxaa la yidhaha safxa oo qofku markuu fadhiistana bannaanka imaanaysa markuu istaagana u asturmaysa markuu istaagana u asturmaysa halkaasaa luqada lagu yidhaha safxa marka labada bari jeexidooda wey meesha jeexan oo jeexa weyn jeexaas waa inaysan ka gudbin saxaraduna jeexa haddii ka gudubto bis tacayan almaa biyaha markaa waajibay wa an laa yasila bowlu lunhaa haweenayda kaadideedina waa inaysan gaarin ilaa maxalli jimaacihaa islaanta kulankeeda kulankaa booskeeda waa inaysan kaadidu gaarin islaantu waxay leedahay meel yacni looga tago oo ninkeedu uu uga tago meeshaas waa inaysan kaadidu gaarin laba labay kale yihiin meesha ay islaamuhu ka kaadinayaan iyo meesha looga tago laba meelood meesha marka ay ka kaadinayaan kaadida ka timid hadday u gudubto meeshii kale oo looga tegayay oo ninkeedu uga tegayay haddii kaadidii u gudubto biyaha waajib noqonaysa biyo ayaa iyadana waajib ku noqonaya wallah subxaana wa tacaala aclam